tababarkan ayaa ku saabsanaa sidii loo xoojin lahaa nidaamka maamulka maaliyadda iyo daadejinta adeegyada dowladaha hoose ee puntland kaasi oo ay ka faa-iideysanayaan ilaa iyo lix iyo soddon guddoomiye oo kasoo jeeda degmooyin ka mid a degmooyinka maamulka puntland waxaana soo qabanqaabiyey wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka puntland furitaanka tababarka waxaa ka qaybgalay wasiiro xildhibaano iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ujeedada tababarka ayaana ahayd sidii sare loogu qaadi lahaa awoodaha dowladaha hoose si ay bulshada ugu adeegaan duqa degmada garowe ee caasimadda maamulka puntland cabdiqaadir maxamed maxamuud ayaa tababarka ugu horeyn ka hadlay islamarkaana tilmaamay in reer garoowe ahaan ay si gaar ah tababarkani u daneynayaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka puntland ayaa ka hadlaya mudnaanta tababarkan uu u leeyahay waa guul runtii mudan in dadka soomaalida meelay joogaan ma ku daydaan waana maalin taariikhi ah waxaan rajaynaynaa inaan horey u soconno oo aan gaarno hadafka iyo yoolka iyo mabaadida aanu leenahay si aan ugu gungaarno danaheenna degmooyin oo na ka soo doortay inaan helno oo aan loo kala tegin saddexdaan maalmood oo nin walba wuxuu lahaa hotel kusii qaato gacanta kusii qaato madaxana kusii qaato wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka puntland ayaa ka hadlay muddada tababarkani ay socon doonto iyo magaalooyinka lagu qabanayo tababarkaasna wuxuu socon doonaa ilaa iyo bisha febraayo ayuu socon doonaa degmooyin waxaa jiray la siiyey markii horena tababaro horudhac ah oo aan dhammayn la siiyey baa jiray oo ay ka maahad ahayn iyagana dhahar iyo waaciye iyo carmo iyo ufayn iyo qado iyo buurtinle tababaro hore oo ay qaateen baa jiray laakiin dhammaan degmooyinka lasoo doortay waxay helayaan bal horta tababarkii ugu horreeyey oo muhimka ahaa bay helayaan taa waa idiin sheegaya haddii alla meel loo diyaar garobal warraid kajarkana waan soo dhejinaynaa arrintaas waan sheegaynaa haddii alla ma waqtigaa ugu habloon ay imanayaan ilyaas cusmaan madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ayaa ka hadlay ahamiyadda tababarkan uu leeyahay lix iyo soddonka degmo ee degmooyinka maamulkaasi puntland ee ka qaybgalaya
iyo sidii loo daadejin lahaa maamulka iyo sidii loo hagaajin lahaa hanaanka maaliyadeed iyo dhaqaale ay ku shaqayn karaan degmooyinkeena runtii inay maanta halkan fadhiyaan lix iyo soddon degmo madax ku timi doorasho qof iyo cod shacabku doortay waa horumar weyn oo ay puntland ku tallaabsatay oo la rabo himilada in laga jawaabo welibana loo abaalceliyo dadkeenna biseylka inay isdoortaan deganaansha isku doortaan taladooda loo dhaweeyey iyo himiladii dowladda fulisay intaba dowladdeennu waa laba leeyar waa dowladda dhexe iyo dowladaha hoose waa laba dowladood oo mid waliba xuquuqaad iyo waajibaad shaqo iyo shuruuc ay ku shaqaysay intaba leedahay dowladda dhexe dadaal bay muddo waday iska daba yimi lixilaatan sano soo socday maanta meel maraya la suurtogeliyey in la qabto doorashooyin iyo dowlad dhimuc weyn oo shacabka ay soo doortaan waa tababar heerkiisa sare iyo islamarkaana ay ka qaybgalayaan ilaa iyo lix iyo soddon degmo oo ka mid ah degmooyinka maamulka puntland ahna tababarada dhif iyo naadirka ah ee loo qabto degmooyinka